go'aansannay inaan iska wareersanno dhibaatooyinka uu gobolka ku hayo waxaana noo soo baxday in aan macnaha isheeg la socodsiino madaxda ugu sarreyso dowlad goboleedka hirshabeelle iyo midda heer federaal ah madaxda dowlad goboleedka hirshabeelle oo ugu horeeyo mudane maxamed cabdiwaare madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle mudane cali guudlaawe iyo dhammaan mas-uuliyiinta kale ee dowlad goboleedka hirshabeelle waxaan ka codsanaynaa guddoomiyihii aad noo soo magacaawdeen dhowaan wixii uu calanku ku ahaa hore uu u samayn jiray ayuu hadda wuxuu ka bilaabay gobolka dhib hore ugu ahaan jiro hadda ka bilaabay
waxaan baaq ugu jeedinaynaa hirshabeelle in ay dib nooga celiso dabageed maadaama uu abaabulo dagaal iyo hantida qaranka iibsashadeedii ku caanbaxay annagu cambaarayntaasaan saaka u fadhinaa dabageed unba cambaaraynaynaa waxaan ku cambaaraynaynaa inuu hantida qaranka maxaan ku rahdaay uu shacabka u kala iibiyo inuusan u qalmin mas-uulnimadiisii inuu dagaal ooga yahay
waxaan ogeysiinaynaa dowladda soomaaliya ee federaalka ah iyo dowladda hirshabeelle ee dowlad goboleedka hirshabeelle ee ninka la yidhaahdo dabageed guddoomiyaha gobolka loo soo magacaabay wuxuu bilaabay dhibaato iyo qas iyo colaad iyo deganaansho la'aan iyo xasilooni la'aan ayuu gobolka hiiraan ka bilaabay waxaan codsanaynaa oon cod dheer iyo cod gaabanba ku leenahay dowladda dhexa iyo dowladda hirshabeelle in ay dabageed si dhaqso ah kaga qabtaan ummadda ree hiiraan oo ku soo jirtay toddoba-iyo labaatan sanno dhibaato qabyaalad musuq colaad iyo digaal oo maanta inay ka soo kabata rajo weyn u laheyd uu dabageed meeshii ay shalay ka soo tagtay dib ugu celi dabageed kalsoonidii waan kala noqonnay guddoomiye gobol nooga ma ahan saacadda la taagan yahay hiiraanuu kala goynayaa beledweynuu kala jarayaa xaafad xaafada u kala jarayaa waxgaradka mas-uuliyiinta madaxda waxaan ka codsanaynaa dabageed in laga qabtaa waddanka